furta doorashadii kuraastii tiilay lixdan iyo sagaalkii saa la socotaan waxay ahayd meesha ugu badan kuraas baarlamaanka gobolada loo qeybiyey ay laga soo dooranayay xalay ayaa ilaahay mahadiis shalay galabtii ayaa noo suura gashay inaan soo gebagabayno saa la socotaan geedi socodkan wakti dheer ayuu soo bilowday maxaa layidhaha caqabado badan waa iska jireen oo maadaama ay ahayd markii ugu horeysay oo doorasho noocan oo kale ah wadanka ay ka dhacdo laakiin ilaahay mahadiis si fiican ayaan ugu gudugnay wax weyn oo dhibaato ahoo lagala kulmay noo jirin gudoomiye ee sagaal iyo lixdan kursi wax yar ma ahayn marka la barbar dhigo ee maamul goboleedyada kale inkastoo jubbaland horey usoo gebagabaysay haddana tiro intaa la eg in lasoo gebagabeeyo wax sahlan ma ahayn sidee ugu guuleysateen inaad sagaal iyo lixdankii kursi ee baydhabo taalayba aad soo gebagabaysaan oo la doorto waxyaalaha la saacaday waxaa ugu waaweyn aan xusi karaa oo inaan u mahad celiyana mudan meeshan odayaasha dhaqanka oo oo horey khibrad u lahaa statekan hadda aan joogno wax kasoo dhisay oo hal meel isla joogay oo qabaa-ilka oo dhan odayaashooda dhaqanka siday usoo dhiseen dowladdii federaalka ee hadda waktigeeda dhamaaday labada kun laba iyo tobankii sidii ay ugu qeyb qaateen oo halkaa joogay oo na saacday runtii inay laga xaliyaan wixii khilaafaad oo jira oo hal meel la deganaa oo arrimahaasna naga saacday runtii nala fahmay habraaca loo baahan yahay doorashada in la raaco marka wixii caqabadoo yimaadaba in in waktigooda la xaliyo ayaa ugu muhiimsanaa waxyaabaha aan saarnay iyo runtii beesha caalamka oo arrimaha lojisticada naga saacidayo iyo runtii amisom iyo laamaha amniga oo habeen iyo maalin aan aan u kala harin oo laga wada shaqeynayo mursal intii doorashadu socotay eedeymo culus ayaa soo baxayay oo xitaa b b c da qaarkood ay soo gaareen in qaabka doorashada loo maamulay uu ku jiray mugdi badan tusaale ahaan in murashax isagoo la ballamiyey maalinta doorashadu dhacaysa in doorashadaas maalin ka hor la qabtay sidaasna qof kale kusoo baxay in ergadii la badashay oo erga cusub inta la sameeyey murashax gooniya sidaas lagu soo saaray handadaad caga juglayn eedeymahaas oo dhan sooma ahayn wax doorashada ka dhex jiray runtii eedeymahaas xaqiiq ma aha sida dadka wax loo sheegana wax uma jiraan haba yaraatee ma dhicin in murashax intii la ballamiyey oo wakti ka hor waktigii la ballamiyey doorasho la qabtay haba yaraatee ma dhicin eedeymo oo aan sal lahayn weeye laakiin waxyaabaha kale oo la sheegayo ergi iyo ku saabsan arrimahaas waxay ku xiran tahay beesha qaab dhismeedkeeda iyo sida ay awoodda u qaybsadaan iyo wixii khilaaf oo yimaado oo la xalinayay dadka qaar markii liistigii hore lasoo gudbiyo haddii ku jiro waa la heshiisinayaa dadka in waxaa laga yaabaa liistiga hore dadkii banaanka ka ahaa wax lagu soo daro oo sidaas ay ku heshiiyaan laakiin ma jirto murashax liis loo bedelayay ama wax lamid ah arrimahaas eedeymaha qaar waan aragnaa social mediaha ee aada looga buuniya waxayna u badan tahay qof intuu tartamay xataa od yar looga guulaystay oo haddana markaas kadib eedeymo sameynaya waan aragnay laakiin ma aha xaqiiq